sharcigan ayay dowladda soomaaliya sheegtay inuu muhiim u yahay xaqiijinta xuquuqda dadka qaxootiga ah magangelyadoonka ajnebiga ah iyo barakacayaasha wuxuu yimi kadib markii baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey si loo ilaaliyo xuquuqda dadkaasi soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in xeerkan uu qaxootiga siinayo fursad ay ku helaan aqoonsi rasmi ah xuquuq ay ugu noolaan karaan gudaha soomaaliya iyo sidoo kale oggolaansho shaqo xeerkan ayaa wuxuu meesha ka saarayaa aqoonsiyadii warqadaha ahaa ee la siin jiray qaxootiga ajnebiga ah iyadoo wixii hadda ka dambeeya ay heli doonaan kaararka rasmiga ah ee qaxootinimada loogu aqoonsanayo si la mid ah dalalka caalamka kuwa laga qaato oo kale gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka axmed xuseen cilmi oo faahfaahin ka bixiyey muhiimadda xeerkan ayaa sheegay in hay-adda ay diyaar u tahay hirgelinta sharcigan oo uu saxiixay madaxweynaha soomaaliya aqoonsigu waa astaanta iyo haybadda qofka shakhsi ahaan lagu aqoonsan karo inuu yahay hebel ama heblaayo sababtoo ah waxaa iswaafaqayaa muuqaalka qofka magaca iyo musawirka intaba waana caddaynta caddayn karta qof islamarkaana sugi karta saxnaanshaha sheegashada shakhsigaas dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud wuxuu saxiixay sharciga qaxootiga iyo maygelidoonka oo ah sharciga lagu maamuli doono qaxootiga iyo maygelidoonka ku sugan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidaa ogeed hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah waxay diyaar u tahay hirgelinta sharciga qaxootiga iyo maygelidoonka sidoo kale waxaan diyaar u nahay dardargelinta iyo taakuleynta bulshada maganta u ah dadka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku nool taakulantaas waxaa koob ka ah arrinta aan maanta halkan u fadhino ee ah daafurka bixinta aqoonsiga qaxootiga sugan dalkeenna mudane amarwooyin mar kale waxaan iidiin mahadcelinayaa aqbalaadda aad soo aqbasheen kuwanka maanta lagu cadeynayo in jamhuuriyadda federaalk soomaaliya fuliso heshiisya caalami ah oo aan xubin ka nahay sida refugee convention kaasoo dhigtaa qodobkiisa labaataniyo sideedaad
soomaaliya oo ka soo kabanaysa colaado sokeeye oo muddo dheer hareeyey ayaa hadda magangelyo siinaysa qaxooti ajnebi ah wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cali yuusuf cali xoosh oo goobjoog ahaa goobta kaararka aqoonsiga lagu siiyey qaxootiga ajnebiga ayaa bogaadiyey sharciga wuxuu sheegay in soomaaliya oo dad ay u soo magangeli doontaan ay muujinayso soo hagaagista dalka runtii waa fursad wanaagsan aan ku bogaadinayo hay-adda iyo tallaabadaa qaaday runtiina muhiim u ah dadka muxuu ahaa magangelyadoonka iyo dadka qaxootiga ah dhinac kastaba ama dhinaca amniga ha noqoto ama dhaqdhaqaaqa ha noqoto ama aqoonsiga oo garanaysaayo dee uu goobo badan ku mari karayo ha noqoto waa fursad maanta dalkeenni in loo soo haajirayo waxay muujinaysaa isbeddelka nololeed iyo muxuu ahaa in ummado kale oo dalkoodu maanta dhaqan yahay ay ku noolaan karayaan marka innagana sharaf bay inoo tahay ummadda kalena waxtar bay u tahay oo inoo soo haajidhin mar labaad waxaan bogaadinayaa hay-adda qaxootiga qaranka iyo magangelyadoonka iyo barakacayaasha inay muxuu ahaa doorkan maanta ay qaadatay inuu yahay muxuu ahaa tallaabo wanaagsan waa ku bogaadinayaa waxaana ka rajaynayaa tallaabooyin kale oo aan horey u jirin oo dadka waxtar u noqon kara hay-addana kor u qaadi kara inay ku tallaabsadaan xeerkan aqoonsiga qaxootiga iyo ilaalinta magangelyadoonayaasha ajnebiga ah ayaa muddo soo jiitamayey waxaana ugu dambeyntii ansixiyey golaha baarlamaanka ee soomaaliya